iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee butroska koowaad nimanka iyo naagahooda sidaas oo kalena dumar yahow nimankiinna ka dambeeya in xataa haddii qaar uusan erayga addeecin ay erayga la'aantiis ku soo hanuunsamaan dabeecadda afooyinkooda markay arkaan dabeecaddiinna daahirsan ee cabsida leh isqurxintiinnu yaanay ahaan tan dibadda ah oo ah timo tidcan iyo dahab layska lulo amase dhar la xidho laakiinse ha ahaato inta qalbiga ee qarsoon taasoo leh wax aan baabba'ayn ee ah ruuxa qabow oo aamusan kaasoo ilaa hortiisa qiimo badan ku leh waayo sidaasoo kalea waagii hore dumarkii quduuska ahaa oo ilaah wax ka rajayn jiray ay isu qurxin jireen iyagoo nimankoodii ka dambeeya saaraaba sidaasoo kaley ibraahim u addeeci jirtay oo ay ugu yeedhi jirtay sayidow oo idinna haddii aad wanaag fashaan oo aydnaan ka cabsan wixii argagax leh waxaad tihiin carruurteeda nimankow idinkuna sidaas oo kale afooyinkiinna aqoon kula dhaqma sidii iyagoo ah weel tabar daran oo iyaga maamuusa sida kuwa idinla dhaxla nimcada nolosha si aan baryadiinna loo hor joogsan jixinjixa masiixiyiinta ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay kulligiin iskumaan ahaada oo isu jixinjixa oo sida walaalo isu jeclaada oo isu naxariista oo is-hoosaysiiya sharshar ha ka celinina cayna cay ha ka celinina laakiinse duco ka celiya maxaa yeelay saas aawadeed waxaa laydinku yeedhay inaad barako dhaxashaan waayo kii doonaya inuu nolol jeclaado oo arko maalmo wanaagsan carrabkiisa shar ha ka joojiyo bushumihiisana yaanay khiyaano ku hadlin oo ha ka leexdo shar oo wanaag ha sameeyo nabad ha doondoono oo ha raacdaysto waayo rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda laakiin wejiga rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya waa in xaqdarrada loo adkaysto haddii aad waxa wanaagsan ku dadaashaan bal yaa wax idin yeeli doona laakiinse xaqnimada daraaddeed haddii aad u xanuunsataan waad barakadaysan tihiin haddaba ha ka cabsanina cabsigelintooda hana welwelina rabbiga masiixa ah qalbiyadiinna quduus kaga dhiga oo mar kasta diyaar u ahaada inaad u jawaabtaan nin alla ninkii wax idinka weyddiiya sabab ku saabsan rajada aad leedihiin laakiinse qabow iyo cabsi ugu jawaaba idinkoo qalbi wanaagsan leh in markii wax xun laydinka sheego ay ceeboobaan kuwa caaya dabiicaddiinna wanaagsan ee xagga masiixa ah waayo haddii ay doonista ilaah tahay waxaa ka wanaagsan inaad samafalidda u xanuunsataan intii aad u xanuunsan lahaydeen sharfalidda maxaa yeelay masiixba mar buu u xanuunsaday dembiyada isagoo xaq ah ayuu u xanuunsaday kuwa aan xaq ahayn aawadood inuu inoo keeno ilaah xagga jidhka waa laga dilay laakiinse xagga ruuxa waa laga nooleeyey ruuxii ayuu ku tegey oo wuxuu wacdiyey ruuxyadii xabsigii ku jiray kuwaas oo waagii hore ahaa caasiyiin markii dulqaadashada ilaah ay sugaysay intii maalmihii nuux oo la diyaarinayey doonnidii taasoo ay biyihii kaga badbaadeen dhowr qof oo ah siddeed nafood oo keliya biyahaasuna waxay ka dhigan yihiin baabtiiska hadda idinku badbaadiya sarakicidda ciise masiix oo aan ahayn ka fogaynta wasaqda jidhka laakiinse waxa weeye baryo ka timaada qalbi wanaagsan oo xagga ilaah ciise masiix jannaduu galay oo wuxuu joogaa gacanta midigta oo ilaah oo malaa'igaha iyo kuwa amarka leh iyo kuwa xoogga leh oo dhanba waa laga hoosaysiiyey isaga